abshir xasan musamil oo ah kuryad dhalinyaro ee walka baraday magaalada baydhabo balse haddii la jirin cudurka dhimirka kuryad markii nolole safuu saartay duruufo xeer usudeeri inuus isla hadala maadaama qoyska reershayo iinahanoo danyare waanan awoodna in abshir siyana walaayuso unbaahanaye qoyska abshir oo hadda lama xaaladood oo ciidan adag kulansadeen oo ah hardanka qudaladuruuriga ede iyo xanuunshe oyoon awoodna inuu hadda daawada uusan baahan yahan gadana taasna weliba yanaga taya too qoyska murugi iyo welwelka reebtay doctor aadan gentleman maamulaha xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo oo booqday guriga uusan ku noolya kurika xanuunsan iyo bulshada la wadaagay xaaladda abshir usoona ka faala qaaday daaweyntiis iyo daryeelka nololisa maadaama qoyska iyoon awoodna inuu qarashaadka isku biyana
kheyr alasiya xaaji haydar gaameel araasan iweeri bareenanku xanuunsano xaafada meel araaska xanuunsan derisnaana gaameel araas xanuunsano maskaxaan xanuunsan gaameel araas madaho ayla fiirad faday eri gameel araasana kooyo geekatanta kooyni taasa ka saabsanayti madiana aragayna runtii wal eed iyo eed oo runtii melruntii meelrayla erkor waa daruuf adag yaanta taalla usigoo runtii xanuunsan muddo lamasana meelraysan siisan aragaasan silsilada kori hoosku ka hirin oo meelraysan arago haytan dhanfiyaw mal hirhirow silsilo malka hirow runtii meelaraas gargaar adduunya aakhira ilaahay laku helay gargaar adduunya aakhira baahamu oo ilaahay subxaana wa tacaala runtii hawshayna kan dad oo eed eedan tabaalaysan walan haysan eed eed hooba bani aadam meelaraas runtii daruuf haysat duruuftana ilaahay dadku biya laakiin duruufta tiidii walba meylaraas dheeraat inlan ku xanuunsan hatana maskaxan xanuunsan in hatana ka darsama dhaqaalel niihayna daawiyo niihayna hel iyo qaraabo geedka ka kaalmayon iyo niihayna yaanta kuley anka kooyi wali runtii ilaahay kusoo subxaana wa tacaala hortiis meylaraas ilaahay hortiis ka ballan qaaday bulshada aan teegayna hami imaalan kanma ee in badanoo meylaraas meelka xaraysanba gacanka hayna laakiin kan wali kuka duunyaa dadkaas ehladiioo sheenan meyle laakiin kan meylaraasana duruuf waalid iyo duruuf ehel iyo duruuf qaraaban hayta inta kiirinya qof gargaar ilaah kusoo gargaarka lasun haysan inaana ilaahay hortiiska ballan qaada inaana runtii ilaahay wal ka qaada inaana ka faala qaada caafimaad shay daawooyinka cudurada dhamarka iyo meelaraasana dhiif shay raashin shay iyo ka faala qaade ilaahay wal ka faala qaade laakiin runtii wali codsado lahay dhammaan walaalaha muslimiinta meliya roogan dibadda iyo gudaha wali ka codsaday familkiiba burbursun nolol higshay ba ku burbursayna meylaraasana dhaqaale mihaayeen raashin mihaayeen daawo mihaayeen iyo nafturshoba culays iyo meylaraasa dhaqaalo daro hayta in horta iyogii ilaahay gargaar leelahan gargaarlan kasta xasan musamil oo ah awkii dhali abshir oo eedan la xanuunsan cudurka dhimirka iyo bulshada weydiisaday inuu ha caawiyana si xaaladan adag iyo unku bahana
walaam maybaad ad noolaan walaan hilib inta kamaado aan fadhina goori waad saad ji fadana male kuru madir hobkoy doon taas galaan kuru tan zamilihini wakasa hayd may ku osaday intii may bolni qabad walaalaha islaamka walaalaha islaamka may ku osaday muslimiinta may ku osaday intii bolni qabad ya ku osaday marka wakasa saata may boo may boo aadsin ku osaday hadii ilaahay noolaan taasan argaasan hilibku inta karaara arafadaan hasuubi waa ka saar aan ka nool iyagu bahe iyagu wala hale tiibu muslimiinta ee intii muslimiinta may faday wala ingo wala faday may boo islaam baa ad may baa dunida ku nool saasasin ku osaday hadii ilaahay may boo may boo saasasin ku osaday ilaahay may boo argaasan